dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana barnaamijka waxaan idinku hayaa anigu waxaan maaragtay practical usoo maray noloshaydaba jacayl run ah ayaan practical usoo maray waa marwo batuul oo sheekh axmed gabaleh oo caawa marti igu ah barnaamijka cawayska washington dadkii ilaahay subxaana watacaala aan ku kulannay nolosha ama aan isku barannay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur iskugu yimiday runtii dad aada u qiimo badan oo jacaylkooda uu aada maaragtay iigu weynyahay ayay ahayd batuulo waxay barnaamijkan caawa uga sheekaynaysaa sheeko aan horteed kollay intaan anigu ka warqabo aanay jirin cid ku dhiirata in ay ka hadasho oo haddii ay jirtana ay yar yihiin dadka bulshada la wadaaga jacaylka noloshooda soo mara weliba teeda waxaa u dheer in adiga oo ciro ah oo lagaba yaabo inay dadku u arkaayaan markaan wixii ka dambeeya inaad iska maaragtay iska huleesho keliya inaad sugto laakiin adiga aada haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaadi weli ku dhex jira qofka aad la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyarada
caawa waxaa barnaamijka cawayska washington marti igu ah marwo batuulo sheekh axmed gabaleh guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo waa hooyo waa ayeeyo waana mucaashaqad waxay barnaamijkan caawa uga sheekaynaysaa sida ay u aragto jacaylka waxa ay ka aaminsan tahay jacaylka labada qof dhex mara jacayllo iyada soo maray iyo gaar ahaan midka ay hadda ku naaloonayso sheeko dheer oo xiise leh ayaana dhex martay aniga iyo marwo batuulo
jiniyo insibaaqire haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma jogeene tuulasha axmed gaballe oo kusoo dhaweynayo marka ugu horreysa waa ku faraxsanahay in barnaamijka caweyska washington aada marti ku tahay caawo horta waxaan rabaa intaanan bilaabin sheekadeenna barnaamijka caweyska washington ma dhegeysataa waan dhegaystaa haa haye ma jiraa weli wax aad ka xusuusato waxyaabaha barnaamijkaas hore uga baxay waxaan ka xasuustaa generaalkii ciidanka asliibta taliyaha ka ahaa waraysi aada la yeelateen waayahay waa kusoo dhaweynayaa batuulo waa ku faraxsanahay in barnaamijkan caweyska aad ku xiran tahay caawan aad marti u tahay waxaan rabaa horta inaan barnaamijka kugu soo dhaweeyo isla markaana aad bulshada ku taqaana ama aan ku aqoon maxaa horta aad u sheegi lahayd marka ugu horreysa batuulo waa qof ma batuulo waxa waaye gabar soomaaliyeed oo ilaahay subxaana watacaala ilaahay siiyey caafimaad iyo amri ay dalkeeda iyada oo ilaah mahadda iskale dhalinyaro ah iyada oo guursatay ay dabadeed ka qaxday kadibna wadamadaas aan maaragtay bini aadamnimada qadariya dalka canada aan u qaxay aniga caruurtayda qaarna aan ku dhalay kadibna aan jeclaystay dhowr goor oo aan dalka kusoo noqday dhibaatooyinkii iyo mashaakilkii dumarka iyo caruurta haystay iyo dhalinyarada inaan ka mid noqdo dadka soomaaliyeed oo dalka dib u dhisaaya haddana waxaan joogaa dhowr iyo toban sano oo aan ka shaqeynaya arrimaha haweenka iyo caruurta haddana waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waayahay batuulo mar kale kusoo dhawow barnaamijka waxaan rabaa in aad nala wadaagto horta aragtida aad ka haysato soomaalida aada uga leexleexataa kelmadan qaarkood way ceebaystaan oo ceeb laga yaabaa inay u arkaan laakiin kelmadda amaba waxaa la yidhaahda jacaylka maxaa ka aaminsan tahay jacaylka waa qeyb ka mid ah noloshayda ama waaba inta badan noloshayda waa waxaan aada iyo aada u qiimeeyo oo aan ku qiimeeyo doorka uu kaga jiro bini aadamka iyo jacayl la-aantiis inay nololaba jiri karin hadday jirtana ay tahay nolol ciriiri ah jacaylku waa fara badan yahay jacaylka waalidkaa jira jacaylka caruurtaadaa jira jacaylka waxaa jira ilaahay kuula sama diidee ummadaada aada jeceshahay jacaylka duuntaada jacaylka horumarka iyo ilaah mahadda iska leh wax soo saarka jacaylku waa fara badan yahay oo wax badan oo maaragtay micno ah ayuu nolosha bini aadamka ku leeyahay uuna waxa ugu qiimaha badanna oo bini aadamku ay inta ay nool yihiin ku xiiseeyaan jiritaankooda ayaan aaminsanahay inuu yahay jacaylka waxaad ka warantaa midka dhex mara amaba u dhexeeya labada qof ee wiilka iyo gabadha jacaylka labadaas qof udhexeeya maxaa ka aaminsan tahay waxaan ka aaminsanahay sidiisaba jacaylka ayaa bini aadamka is afgarabsiiya iska helitaanka iyo wadahadalka inta aan jacaylku bilaabanin waxaa soo jiidanaya qofka aragtidiisa qalbiga iyo maskaxda kadibna waxaa bilaabanaysa wadahadal ayaa bilaabanaya qof walbana intuu nool yahay waxaa u suuraysan jacaylkiisa sida uu noqon doono anigu intaan dhalinyarada ahaa jacaylkayda siduu iigu iigu qorshaysnaa laakiin inta badan qorshaha adiga aada samaysato wuxuu u badan yahay wax hawo ah oo aan realitiga aan qayb ku lahayn waxaana wanaagsan qofka jacaylka aada u qaadayso inaad barato oo aada ku qiimayso barashadaas iyo wixii aada kala kulanta aada iyo aad marka waxyaabaha adiga muhiimadda kuu lahaa ee kow iyo laba iyo saddex ee qofka aad ku qiimeynaysay ee haddii uu soo buuxiyo shuruudahaas adiga maskax ahaan kuu yaalla ama noloshaada aad jeclaan lahayd in uu lahaado qofkaasi ee aad ku qiimeynaysay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a marka ugu horeysa qofku wuxuu ku dhex nool yahay mujtamaca wuxuu leeyahay waalid wuxuu leeyahay walaalo wuxuu leeyahay saaxiibo inuu yahay qof horta marka ugu horeysa qiimo ku leh isagana ay qiimo u sameynayso dadkaas ay maaragtay noloshiisa ku xiran tahay kadib qaabka adiga uu kula tacaamulo iyo qaabka uu kuu soo dhaweeyo iyo sida uu maaragtay kuugu muujiyo aragtidiisa iyo fikirka adiga uu kaa qabo iyadana door ayay ka qaadanaysaa ama ha ku muujiyo suugaan ama ha ku muujiyo hadal caadi ah ama ha ku muujiyo hadiyad iyo farxad uu ku geliyo oo uu maaragtay kugu soo jiidanayo oo uu rabo inuu ku dareensiiyo jacaylkiisu sida uu yahay marka runtii aniga waxyaalaha aan qofka ku qiimeeyo markaan dhalinyarada ahaa iyo hadda xataa laftigeeda dhalinyarada gabowdaan ahay weli qalbigeyda iyo niyadeydu jacaylka aad bay u xiiseeyaan oo ma ihi qof nolosha gabtay waana jecelahay maaragtay in laisjeclaado oo dadku ay jacayl nolosha ku qaybsadaan isku guursadaan ubad ku wada dhalaan ku wada noolaadaan qorshaha maaragtay marka aada dhalinyar tahay aada jacaylka ka aaminsan tahay iyo marka aada weynaatana waa kala duwan tahay markaad dhalinyar tahay waxaad hawaad ku socotaa qorshe waxaa kuu qorshaysan kale laakiin marka aada weyn nolosha dhex gasho oo practical aad qofka maaragtay isku dhex gashaan ood isguursataan waxaa kuu abuurmaya jacaylkii hore kasii qoto dheer oo aad ku qiimeyneyso qofkaa nolosha aada la wadaagtay iyo quuritaanka noloshiisa adiga uu kugu xiray iyo sida uu ku arkaayo iyo sida aada u cajabinayso oo aada u tahay agtiisa qof qiimo weyn ku leh oo aragtidiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa uu kuugu muujinaayo marka jacaylka waa wax maaragtay aan aaminsanahay inaan looga maarmi karin noolaasha bini-aadamka
Thank you.
hooya habeenku dhowrkayga qalaawo udhacun layga jari uruumaha ku loolama ku yidhaa gartawha allooya habeenku dhowrkayga qalaawo udhacun layga jari uruumaha ku loolama ku yidhaa gartawha taladan qandhoode aan hawda ku hayaa taladan qandhoode aan hawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban taladan qandhoode aan hawda ku hayaa taladan qandhoode aan hawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allah waan qaban
waayahay waxaan rabaa waxaa hadalkaagii hore een batuula ku jirtay in jacaylka uu noloshaada ka mid yahay bal haddaad si yara faahfaahisid qaybtaas anigu waxaan maaragtay practically usoo maray noloshaydaba jacayl run ah ayaan practically usoo maray dadkii ilaahay subxaana watacaala aan ku kulannay nolosha ama aan isku baranay ama aan wadaagnay oo aan dhaqan iyo guur iskugu yimiday runtii dad aada u qiimo badan oo jacaylkooda uu aada maaragtay igu weynyahay ayay ahayd saasaana maaragtay ugu raaxaysanayay ama u fikirayay marka aada la nooshahay qof aada jeceshahay ama asagoo ku jecel inay ka duwan tahay marka aada maaragtay qof aan ku fahmaynin aada noloshaba qaybsanayso marka jacaylka waxaan aaminsanahay inuu yahay waxaa furaha u ah bini aadamka inay isku fahmaan iskaga soo dhowaadaan dadka intiisa kaleetood waxna ku qaybsadaan ninkii jirnaxaaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay ninkii jirnaxaaya kalgacayl jidmariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay jinniyo insibaaqire haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma jogeene cirku wuxuu jeclaadaa onkod inuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jaran yahay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa cirku wuxuu jeclaadaa onkod inuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jaran yahay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa jaba waxaabu kuu yahay markaajina uu yeedhee jallaygu dhawaaqdee aanay oran dhegii jalaaq dhegii jalaaq jalalee jalalee ajaba ashak ya jalale ya jalale ajaba ashak ya jalale ya jalale
barnaamijkan waxaan hore ugu wareystay sida adigaba aad maragga ka tahay oo aad carabka ku dhufatay taliyaha ciidamada asluubta mahad generaal mahad wuxuu sheegay jacaylka marka dadku ay dhalin yar yihiin inkaasi uu iska yahay mid hawadaas uun ku socda oo miisaan culus uusan lahayn marka loo fiiriyo marka dhalinyarada ay cuslaato oo da-du kororto jacaylka qofka ku dhaca tusaale kale wuxuu yiri jacaylkuba wuxuu bilowdaa marka lixdanka la dhaafo toddobaatanka la galo meelahaasuu jacaylka uu ugu fiican yahay marka maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa waxaad qabtaa anigii isaga inaan taliyaha meela iskaga maaragtay iskaga imaanayno ama aan iska leenahay fikirka iyo afkaarta jacaylka aniga mathalan haddii aan iska soo qaado waxaan ahay qof dumar ah noloshana waxaan u jeclahay inaan noloshayda inta aan noolahay oo ii hartay aan ku noolaado jacayl inaan la noolaado qof i jecel inaan guursado nin jecel inaan nolosha la wadaago jacaylka iyo qiimihiisa inta aan maaragtay adduunyada ku noolahay dhalinyaronimadu way leedahay jacayl asalkana saasuga ku bilaabanaya jacaylka dadka bini aadamka ilaahay iskugu abuuray hase yeeshee markaad sii weynaato wuxuu leeyahay shiiqsi macaan oo ka duwan markaad dhalinyarada tahay waxaa laga yaabaa dhalinyaronimada inaada waayo aragnimo badan iyo afkaar badan aadan nolosha ka haysanin laakiin marka adiga oo weyn aada jacayl uu ku galo sida aniga oo kale hadeertaan aan kula hadlayo aniga caashiq baan ahay oo caashiq waa galay waa kasii dhadhan iyo qoto dheer yahay marka aada dhalinyarada tahay waxaad qiimeyneysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas aada u qaado waxaad qiimeyneysaa tallaabo kasta oo jacaylkaas dhinaciisa kaaga timaada waxaad qiimeyneysaa qofka ahmiyadiisa iyo miisaanka uu noloshaada ku leeyahay marka waxaan aaminsanahay inay waa aragnimadu ku kordhinayso jacaylka macaan dheeraada iyo garasho dheeraada oo aada siinayso qofka aada weynaanta ku jeclaatay
عاشقان
wow waxaad tiri xilligaas aan kula hadlayo caashaq baa ahaye oo mucaashaqad baan ahay waxaa igu soo dhacday heestii ay qaadi jirtay saynab ciga ahayd haddii ay gaf tahayna ka raalli ahow ciradii jaceylkii kala caaganaan jira anaa caawa labadaba la cawaysimaaya marka
jef jef ma aha jef ma aha waa nasiib waa dejo waa qiime waa ilaah mahadda iska lehe wax ilaahay subxaana watacaala uu kusiin karo oo hadiyad ah in adiga oo ciro ah oo lagaba yaabo inay dadku u arkaayaan markaa wixii ka dambeeya inaad iska maaragtay iska huleesho keliya inaad sugto laakiin adiga aada haysato faham iyo kalgacal iyo jacayl oo noloshaadii weli ku dhex jira waxay leedahay marka runtii arrintaasi qiimo weyn ayay leedahay dareenka jacaylkana waxaad ku cabiraysaa waayo aragnimadaada qofka aada la wadaagaysana waxaad u siinaysaa si ka duwan markii aad ahayd dhalinyarada waaw waxaad ka warantaa markaa batuulo marka uu qofka waxaa la yidhaahdaa haddii qofka aad in lagu jeclaado iyo inaad wax jeclaato waxaa inta badan fiican ay dadku yidhaahdaan in adiga lagu jeclaado oo markaas waxaad dareemaysaa waxoogaa yaroo yaraa moogta qab marka xilligaas aad ku jirta hadda waxaad sheegtay in jacaylku hayo ama aada mucaashaqo tahay waxaana filayaa kolleyba dhinaca kalena in uu ay sidaasoo kale tahay marka marka maxaa ku sifayn kartaa jacaylka xilligan aad ku jirto
runtii waxaan ku sifaynayaa inuu yahay hadiyad min allah gifti ilaahay subxaana watacaala uu siiye waxaan ku sifayn karaa in ay maaragtay habboon tahay xilli aan dadka ugu muuqan karo ama dhaqan ahaan inaan marka waayeel noqday aan aniga qalbi ahaan aan u tirsanaayo inaan ahay qof maaragtay waayeel ah oo ilaahay uu ka dhigay laakiin haddana niyadaydii waxay keenaysaa maaragtay xiiso waxay keenaysaa kalgacal waxay keenaysaa jacayl waxay keenaysaa hal abuur waxay keenaysaa dhaqan wanaagsan waxaan aada ugu jeclahay intaan aniga adduunka ii hartay noloshaydana inaan jacaylkeygaan ku waaro oo aan la qaato ilahay hadduu raalli ka noqdo waan kugu duceynayaa aamiin aamiin allah ku aqbalo marka waxaad ka warantaa jacaylkaasi ma qof aad isku jiil tihiinba mise jiil ahaan waa qof aad aad aad macnaha uu jiro kala duwanaansho xagga da-da oo idiin dhexeysa adiga iyo qofka waxaa noo dhexeeya farqi farqi aada iyo aada u weyn baa noo dhexeeya da ahaan aniga ayaa weyn laakiin qalbi ahaan aniga ayaa ka yar sababtoo ah aniga ayaa jecel aniga ayaa mataqaanaa u ogolaaday inaan nolosha la wadaago isagoo iga yar sababtoo ah waxaan arkay mas-uuliyadiisa waxaan arkay akhlaaqdiisa waxaan arkay dinciisa rabitaankiisa waxaan arkay qiimaha aan u leeyahay dibidiilo weyn ayay marka taasi ugu abuurtay waxayna soo gaartay inaan u xisho inaan ka dhigto dabadeydii mustaqbalkaadbaadbauraadideeqiyo waxaa tahay mid caano cidlo dhigo la waaye adbaadbauraadideeqiyo waxaa tahay mid caano cidlo dhigo la waaye ragga iita joodan adigay cajariye intaas ayaan dhegaystayaal ku hakinayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa qayb aada u xiiso badan oo aan hubo in dad badan ay cashar ka baran karaan ayaan idinka hayaa marwe batuulo sheekh axmed gaballe taasoo aad ku maqli doontaan isla barnaamijkan caweyska washington ee toddobaadka dambe intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh caweysin wanaagsan
wa inaynu cidnaa